أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo soddon isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo maanta ka dhacay duleedka degmada buulaburde jabhadda amxaarada ee faano ayaa guulo ka sheegatay dagaallo culus oo ka dhacay gobolka amxaar ah ee waqooyiga dalka itoobiya bulshada ku dhaqan degmada doolow ee gobolka gedo ayaa ka hadlay xanibaada dhanka duulimaadka ah ee kooxda ridada saartay degmadaas wilaayaadka islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa soo bandhigay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roon ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan soddon isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo maanta ka dhacay duleedka degmada buulaburde cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya deegaanka beere yabaal ee dhaca duleedka degmada buulaburde ee wilaayada hiiraan waxa uu maanta mar kale martigeliyey dagaallo culus oo lagu jebiyey maleeshaadka murtadiinta iyadoo dagaalkii maanta allah falligiisa khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladii maanta lagu dilay toban askari oo murtadiin ah kuwaasoo ay ka mid yihiin saddex askari oo magacyadooda ay heshay idaacadda islaamiga al-andulus kuwaasoo kale ah muuse axmed cali maxamed calisow iyo askari magaciisa lagu soo gaabiyey xasan sidoo kale dagaalkii maanta lagu jibiyey maleeshaadka murtadiinta ee ka dhacay duleedka deegaanka beere yabaal ee hoostaga buulaburde waxaa lagu dhaawacay labaatan murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar kuwaas oo ay ku jiraan murtadiin lagu kala magacaabo cabdulaahi macow dhaaley iyo xujaale oo ah taliyaha guutada labaatan iyo lixaad ee maleeshaadka ridada sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaalkaasi kusoo khaniimaysteen gaari nooha ah iyo bastoolada laga soo furtay murtadiinta goobtii maanta lagu dagaalamay oo ah deegaanka beere yabaal waxaa ku sugan oo si buuxdana gacanta ugu haya ciidamada mujaahidiinta haliyada islaamka wilaayada hiiraan waxaana dagaalka maanta uu imaanaya xilli shalay dagaal lagu jibiyey murtadiinta uu ka dhacay duleedka buulaburde kaasoo dhimashay dhaawac ay ku noqdeen afartan iyo afar isugu jira saraakiil iyo askar murtadiin ah sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalkii shalay ku gubay gaari cabdibilaah oo qori saarnaa kaasoo sida la xaqiijiyay uu lahaa murtad cali jeyte iyadoona sidoo kale mujaahidiintu ay dagaalkii shalay kusoo qaniimaysteen hub iyo rasaas kala duwan mahadsanid caliyare jabhadda amxaarada ee faano ayaa guulo ka sheegatay dagaallo culus oo ka dhacay gobolka amxaar ah ee waqooyiga dalka itoobiya nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixintaasi inoo eegaya wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa sheegaya in meelo kala duwan oo ka tirsan gobolka amxaarada ee dalkaasi dagaallo horle ay ka socdaan iyadoo xogagga mucaaradka faano ay sheegteen inay waxyeello culus dagaaladaasi ku gaarsiiyeen ciidamada dowladda silibiyadda etoobiya walow tirada khasaaraha aan weli la shaacin sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi etoobiya ee loo yaqaano ethiopian median service ama e m c afhayeen u hadlay kooxaha fallaagada faano oo lagu magacaabo cabdallah andris ayaa warbaahinta ku hadashay afka maxariga ee dalkaasi u sheegay in dagaaladii ugu dambeeyey iyagoo ay qaadeen markii ay muddo ku jireen ee difaac khasaare badanna ay gaarsiiyeen ciidamada etoobiyaanka dagaalada ugu xooggan ayaa laga soo sheegayaa deegaano hoostaga degmada dabre elyaas ee gobolka gojaam halkaas oo ciidamada etoobiya laga qabsaday deegaano ay haysteen waxaan guulo muhiima ka gaarnay weeraro isku dhafan oo aanan la beegsannay ciidamada etoobiya kuwaasoo ku jiray iskudaygoodii ay ku xojin lahaayeen difaacyadooda ayuu yidri sarkaal ka tirsan faano oo la hadlay warbaahinta maxalliga ee dalkaasi waxuu intaasi ku daray sarkaalkani in ciidamadoodu ay ku guulaysteen inay weerar dhabagal ah ku qaadaan kulmiyo ka timid adisababa oo ku sii jeeday dabre barhaan gobollada kale ee waqooyiga sida wallo iyo gondor ayaa lagu soo warramayaa inay ka jiraan dagaallo waaweyn iyadoo la sheegayo in deegaano gobolladaasi ka tirsanna lagala wareegay ciidamada abiy axmed sida laga soo xiganayo ilo maxalli ah oo la hadlaya warbaahinta ku hadasha afka maxaariga inkastoo dowladda etoobiya ay sheegatay inay wiiqday awoodda kooxaha fallaagada fano haddana dadka u dhundaloola dagaalada ka socda gobollada maxaarada ayaa sheegay in fano weli ay gacanta ku hayso in ka badan boqolkiiba siddeetan iyo shan gobollada maxaarada dowladdu waxay qorshaysay inay guul ku dhawaaqdo dhammaadka disembar ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka laakiin qorshahaasi wuu fashilmay ayay ilowareedyo la socda dagaalada magacyadoodana la qariyey u sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta dalkaas weli dowladda etoobiya kama aysan hadlin dagaaladan cusub ee laga soo sheegayo gobolka maxaarada ee dalkaasi mahadsanid abusheyba bulshada ku dhaqan degmada dolow ee gobolka gedo ayaa ka hadlay xanibaada dhanka duulimaadka ah ee kooxda riddada kusoo rogtay degmadaas casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa qaybaha kala duwan ee bulshada degmada dolow ee gobolka gedo ayaa sheegay in dhibaato xoogan ay ku qabaan go-aankii lagu xayiray duulimaadadii garoonka magaaladaasi waxayna sheegeen in saacadihii lasoo dhaafay magaaladaasi uu ku dhintay mid ka mid dadka deegaanka oo xaaladiisa wax looga qaban waayey degmada doolow haddii dibadda ama caasimadda muqdisho loo qaadi lahaa ay saameyn ku yeelatay xiritaanka garoonka kooxda herdada ayay ku eedeeyeen in dagaalkeeda ka dhanka axmed madoobe ay u beddeshay cunuqabateen ay saartay garoomada diyaaradaha waxaan tirsanaynaa oon ka tirsanaynaa shire malakumowd baa u yimid laakiin dayac dowladda federaalka ka yimid in malagiisii asdadejiyey baan tirsanaynaa siddeetan iyo shan gubaan jira annagu ma nihin siyaasiyiin shacab baan nahaa in annaga siyaasadnalu ku cadaadiyo oo nabadoonnadii iyo gabdhihii ay umulraacaan oo haddii ilaa garoonkii laga xidho oo la yidhaaho ina hebel madoobe iyo xasan sheekh maxamuud baa ishayo in shacabkii la yidhaaho ma aanna arag mana aanna maqal shacab la leeyahay siyaasaddii laba madaxweyne iyo laba maamul goboleed ay isku haysteen shacabka ha lagu baabi'iyo oo dantoodii iyo dakhligoodii iyo dawladnimadoodiina ha la qaato ayagiina ha la baabi'iyo weligay maana maqal mana aanna arag waxaan u dulqaadanaynana maaha xasan sheekh maxamuud iyo wasiiradiisa iyo dawladdiisa annaga haddaan nahay reer doolow waana baabi'iyeen siyaasadda shacabka in lagu baabi'iyo siyaasaddana ma mudno mana u dulqaadanayno in dakhligannagii iyo dilkannagii la isku darsado ma suuragelayso mana yeelayno waxaanan kaga dacwoonaynaa ilaahay baan kaga dacwoonaynaa rabbi baan kaga dacwoonaynaa shacab lagu tumanhayoo la leeyahay madaxweyneha ay ankiray iyo madaxweyneha ay ankiray hadda ka hor maana maqal gabdhihii baa dhammaanhayo umulhihii baa dhammaanhayo hooyooyinkii baa dhammaanhayo mandheera hadda toddoba qof baa taallo oo looga waayay meel la mariyo etoobiyana siddeed qof baa taallo shire wuxuu u dhinta siyaasad iyo dacadti lagu talagalay oo madaxweyne laba madaxweyne oo ishaysato iyo xibnihiisu ay ku talagaleen annagu u dulqaadan mayno oo garoonka annaga xoolaha ku dhisannay waxaa annagaa qabsannay oo hal maalin aan jaqaf raashin aynu ku darsan ama aynu ciid carragaawo aynu ku darsanin ama la xir hayaahe maxaa u maraynaysaa ummad kale adar ummadda waxaad haysto waxa saxa maaha dadka annaga inaan idinkoo nool oo dowlad sheegan hayo madaxweyne sheegan hayo in dadka annaga qaarna hawaasa loo qaado oo etoobiya salkeeda aan la aadno qaarna nairobi intii loo qaado in ku nafbaxaan ayagoo sii marhaya nairobi garoonka annagaan uu xiran yahay dowlad lagu maadaaci kara maan lagu raaci kara runtaa idin sheegaya been maahan waxaa idinla hadlay waa shacabkii maa ul manihin annaga qolaa isku dhacsantiin manihin shacabkii baan nahay waxaan dhihi lahayn haddaad wax maqlaysaan oo dowlad sheeganaysaan siyaasad annaga shaqa kumila shacabkii baan nahay fura garoonka khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya kooxda herdada soomaaliya iyo maamul goboleedka ashaadaldarirka jubbaland ayaa saameyn ku yeeshay dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada maamulka axmed madoobe ee uu ka aarimiyo waxayna koox herdada xayirtay goromada diyaaradaha gaar ahaan mid ka mid a degmooyinka gobolka gedo iyo jubbada hoose walow markii dambe ay fasaxday qaar ka mid ah halka qaarka kalena ay weli u xayiran yihiin mahadsanid casaam wilaayaadka islaamiga ah baay iyo bakool ayaa soo bandhigay askarta abiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah aan ku horumarno dhanka wilaayada baay waa kan abuxasaan oo inoo faahfaahinaya warkaasi isaga oo garwaaqsan qorigii uu kula dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta galay nolol mugdi ah oo gaajo iyo macluul ay ku wareegsan tahay ayuu markan garwaaqsaday inuu ku dhacay fal uu kaga baxay diinta islaamka waxa uu arkay dulinimada ay leedahay in diinta laga baxo garab iyo gaashaanna loo noqdo gaal kufaar ah oo doonaya inuu burburiyo diinta dalka iyo dadka muslimiinta waxa uu soo arkay nolol uu ka shallaayay kuna qasabtay inuu naftiisa la xisaabtamo ugu dambeynna ku soo riday dhabbihii badbaadada kadib markii uu dib ugu soo laabtay diinta islaamka ee uu maalin cad ka dhaqaaqay kadib muddo ka badan laba sano oo noloshaasi uu ku jiray hadda waxa uu u soo baxay iftiinka islaamka waxa uu isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan xarunta wilaayada ee degmada buula fullaay halkaas oo uu ka helay soo dhoweyn iyo martiqaad ay u samaysay wilaayada islaamiga ee baay maadaama wilaayada ay horey u ballanqaaday in qof kasta oo ka soo baxo safka gaalada lagu soo dhoweynayo gacmo furan loona lacageynayo hubka uu la yimaado taa'ibkan aan ka sheekaynayo waa maxamed siidhi ibraahim oo ahaa istaafka khaaska ah ee taliya ku-xigeenka waxa loogu yeedha maleeshaadka daraawiishta koonfur galbeed isagoona muddo ka badan laba sano istaaf u ahaa sida uu ku sheegay wareysi uu siiyey idaacadda islaamiga andalus kadib markii toobada loo qabtay maxamed siidi ibraahim waliba hokoyay ciidamada daraawiishta ee koonfur galbeed dhanka gaar ahaan buurakaba shaqadayna istaaf ahayd kaarbin istaaf ku hay waxaa la jiray laba sano iyo saddex bilood yaa la shaqeeyay yacni hadda waliba mirahan ku bahay rafaad iyo gaajo iyo mirahan ku dhabahay waxa uu taa'ibkan ka sheekeeyey weerar ay ku soo qaadeen ciidamada mujaahidiinta isagoo ku sugnaa isbaaro dadka muslimiinta lagu dhibaateeyo lacagaha baadda ahna looga qaato taasoo ku taalla duleedka degmada buurxakabe ee wilaayada baay weerarkaas oo uu ku dhaawacmay isaga laba ka mid a asxaabtiisii horena ay halkaasi ku dhinteen isbaaro fidhi marka wanoo miilasay lix qofkeena lama nooka dhimatay lamana nooka dhaawacantay lanka miya ku dhaawacmay nanka oo taliya taliya urungay ah iyo ani miya ka dhaawaacni baawarta beesa ka gaadadaani baawarta hadday raran yihiin lambool soddon laka gaade kuwa ina tarayka hayna furka odaynayaalka wali laka gaaday afar dolar nuuhyaalkana wali laka gaaday afartan ilaa konton markii baydhoweshiga koyta afartan laka gaade markii inta koytan konton laka gaade ugu dambeyn waxa uu ka sheekeeyey sida loo soo dhoweeyey marka uu soo gaaray wilaayada islaamiga ee baay isagoona dhanka kale farriin u diray murtadiintii uu safkooda ka soo baxay gaar ahaan kuwa istaafka u ah saraakiisha maamulka riddada koonfur galbeed ee ku sugan degmada buurxakabo maasha allah dhibaato iyo haddana ma aragna farxadaa aragay si aan lahay iin dhawaayay alxamdulilah nimankaanna geegi inshaadeen waxaan ku tabi degmada buurxakabo waxaan ku tabi oo qaar ahaan haddana kuwii aan istaafka ili lahaayeen maanta rafaadka jiraan iyo garaqayma anigu wali era lahaayay mida horta wal natiijo iyo faa'iido taala ma leh gaajo meel maqaysan dhammaynay walaalayn inshaagaad gacantii hoos ku dhiibi waari laha insha allah taa'ibkan waxa uu ku dabafeelayaa taa'ibiin maalmihii lasoo dhaafay si xawli ah u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay kuwaasoo loo sameeyey martiqaad iyo soo dhoweyn kadibna lacag loogu beddelay hubkii ay kala soo baxeen safka murtadiinta mahadsanid abuuxasaan markan iyo wilaayada bakool aadan xasan cabdi waa askari taa'ib ah oo muddo dhowr sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa ashhadla dirirka ah ee koonfur galbeed waxaana isagoo towbadkeen ah dhowaan lagu soo bandhigay deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bakool askarigan ayaa markii towbada loo qabtay waxa uu waraysi gaar ah siiyey warbaahinta islaamiga ah ee andalus wuxuuna ugu horreyn ka warramay halkaa uu murtadiinta kaga biiray
maybaa ku kubiiray nimanka murtadiinta e degmada hodur dhibbay ku maybaa ka jaranaya sagaal bilood sagaal bilood mayba waxa ilmi ashar kale ma qaadadaan walna duudaay bareysadana wal duudaay duhurkan wal hana hergelisay galabtan walna nagaay maqrabka walna shaanaay walna cilme hoona niinsiyaadyaay ma lahayn inta gadoon iyo inta dug iyo foorarso iyo roroor iyo dugow dugowaad maala yacni ee leh ka hisaabanayn kabacdu hubana nasi madeynana shalgiibi ciidamadana dhahdari dad dhibow ee bilaaw ee hayni ani maybwaa insiyaanadii horena nidhaha qiibiyay howlgaalkii ka wada una qaadnay xudur degmada madiina hanoo bedeli mayna hana gaatiyey ceel birda qaatina hana marsi ilaahay kiin roonya mayna hana gaatiyey kala rabdhow rib baadina nashaani ciidamada etoobiyaa meela degan yaa mayna ninkawaalaha xoojin meela lamasin iyo kabalaay oo kala roogni dhowr jeera maybwaa dagaala la kalumaani in badan hana arbushaasi walna rafaadaya walna dhibaatayaay dagaalkii ninkahoog badanayaatana maybwaa oo eed gacangna ninka saareen oo ku guul helay intii xilligaas oo la jarni dagaalkii xubin jiray tumi todob qof meelin oo kareebi sidoo kale waxa uu aadan ka warbixiyey intii uu ku sugnaa noloshii mugdiga ahayd waxyaabaha uu la soo kulmay maalintii aan kabiiray lanko xoogsatay oo shagaystay oo beerashaytaa badaayo hoolashaydii jiraayo gu'ideer beertaa badoo haay maalintii oo ka darsameyn maybwa lanko garba duubano maybwa shay dhaan galay adduunyadiis ku beerdarawtay aakhari adduunyaba seegay nagadi ini gobolku miliibaneegi likliibanile an ahaa walfaydeen gobolkaas kahaayan hayenka galna madaasaha tan igali gobolku walfaydeeda kiigalahay maleh isku katabo madan kale makiinka jarta koy muslimiinta isku dhahagal arday awlaaday obaymaybuha adduunyadan dadnagoy gali caqabadooyinkii limanku murtadiinta dhabtiba madianaka jari ana la kulmi raashin xumadu maybuaha garaankana garaan umiilka salaysan maxayn masheeradkan afkala kuma qaaday maybuha antaasalitingana iray malna siyaan nooligaana daawudaana ma ansacanayna maybuaha malna siyaana daawuma lahayn ugu dambeyn aadan xasan cabdi ayaa baaq towbadkeen ah u diray haraadiga askarta murtadiinta una sheegay in si wanaagsan loo soo dhowaan doono fariimay baan diray dadkii walaalada hay da-ado iska hayni askarto iska hayni isla jarni ini gaalka on waardeyne liinka talane dhufees jowharada buryaha amaaratiyaka arursun yoona odogi saala xabiib yo may buha bulo i buulama jenga dhahanka dhamay hayta yo korku jara ini ahmaartaas yo on waardeyn aaday awsha on kooyano dalsho i deegansha on kooyano diinti on halgamaano culmadii mujaaxidiintiyaas ku kudarsamaano onibata kooya walla een dhimi maleh si sharafle wanaag lee lahaya dhoway an walaalada may baagan diray may buha ini meelas gaaladaasan ku waardeynayo hasku kutabaan oo madi kooyangna may buha si sharafle wanaagan yoona lahan dhowayayo shalay basadaha ay tay gumaada liinka gobodane galabtii kooyan asaraadini may buha arrantiyo
waxaa sii kordhaya marba markii ka dambeysa qulqulka askarta towbadkeenayaasha ah ee kasoo goosanaya sufuufta murtadiinta kuwaas oo markii soo dhowaan wanaagsan ay la kulmaan saaxiibadooda ugu baaqah inay isaga soo tagaan nolosha mugdiga iyo gaalnimada guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu